waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
horta mararka qaarkood adeer ducaqaba waxaa dhacaa labada beeloodba inay okoban yihiin oo u baahan yihiin beelba beesha kale in ay la nabado oo duruuftu ay laakiin isu keeni weyday oo qoloba soomaalidu waa reer reer miyi ah oo guri walba iyo qoys walba iyo ardaa kastaa waxa uu leeyahy qabkiisa gaarka ah ayuu leeyahay kaasaa waxay keenaysaa inuu iska diido ama ka madax taago reeheba sidaas daraaddeed waxaan abuurnaa mararka qaarkood fursadii isku arki lahaayeen ama meel dhexaan ku noqono ama aan qolo maaragtay isoo cadeeyo soomaalida halkaasaan nimankaas maaragtay gurigoodaan ku qaba gogosha dhigaynaa asbaabta gurigooda gogosha loo dhigayo waa laba midkood inay yihiin dadka gacanta ku dambeysay maayo loo madax salaaxayo amaba inay yihiin maya kuwii wax geystay oo laleeyahay idinkaa wixii geystay oo maaragtay hadda gacantiina wax ku dambeeyeen oo yani idin gurigiina ay ay dhibaato mushkiladu ka dhacday sidaa daraaddeed gogosha dhigan marka gogosha in la dhigaana waxyaalo fara badan oo kale leedahay ko waxay leedahay kharashka inay qaadaan oo xoolaha iyo cuntada iyo gogosha iyo hoyiga iyo duuniga iyo waxaa layla iyo markii xataa markay garta noqotay ninka gogoshiisa la joogaa wuu ka jilicsanaanayaa ninka aan gogoshiisa la joogin sababtuna waxay tahay soomaalidu waxay leedahay haba collaysanto haba waxaas meelo fara badan ay gobonnimo ku leedahay bay leedahay waxay ka aqbalayaan guddoonka inta badan haddii gurigooda la joogo oo la yidhaahdo idinkaa gurigiina gogoshu taallaa martina ladin yahay gogoshiina yaan laga keen taa way tahay arrinka labaad oo muhiimka waxa weeyaan haddii beeluhu masalan haddii beesha beel hebel ama beesha e iyo beesha d isku dhacaan waxaa jira beeluhu siyaalo kaley isu saaran yihiin ama dhalashay isu saaran yihiin ama dhaqani ood wadaagba isu saaran yihiin odayaal guurdi ah oo labada beelood midna ahayn oo soconaya hadday yimaadaan inay aqbalaan usoo fariistaan bay kubadan yihiin odayaashaas guurdiga oo dhex fariisanaya asbaabta u dhex fariisanayaan waxa weeye keliya maaha inaysan labadan reer islaan arrinka kaloo kasii muhiimsan waxa weye inaan colaada hadhow iyagana kusoo filin ama barakac bay ugu soo filaysaa ama waa la is-aanaysanayaa oo nin qaraabo ah iyo qof inan la yaalahaa iyo reerahan kale la deganaa iyo waa lagu khaldamaya haddasa colaadii waxay sii qaadanaysaa geedi horle ama extension bay sii qaadanaysaa waxyaalaha aan isugu keenoo kale marka waxaa ka mida unsurka islaamnimada oo dhiigga iyo dadka xuquuqdooda asaasiga ah oo ilaahay siiyey iyo in dadkii ay degal kacaan iyo waxyaalahaasna islaamnimada lafteeda waa waa waa driver ama waa ama waa shay kale oo kuusii kicinaya oo ka mida waxyaalaha markii taa laga fokodo waxaan isticmaalnaa waxyaalo kale oo ah asaaliibta aan isticmaalno oo isu keen dadka isu keenno kow inaan inta iyaga isu keenno geedka aan u bannayno oo iyagii wada hadlaan oo ay noqoto wadahadal laba daraf keliya ah kaas oo kan cilmiga gaalada innovationka u taqaana ah waxaa dhici karta inay u baahdaan cid kala gurta inay u baahdaan ciddaa kala gurta laba nooc weeye inay noqoto gar ii caadiga ahayd oo dadka soomaalida geli jirtay oo sulxiga ahayd oo islaamnimada iyaduna ahayd way waxu celcelin jireen waxaan ka taga waxaan yeela waxaan qaato walaalayaal waxaan ka fuurkadaay ikoo culays shacabkaan la qaadisan ama inay noqoto gar shareecay noqdaan culummo aan u yeerno culummo aan u fariisino oy bir ku gooyaan iyagoo yidhahdaan xukunkaasaa dhacay inay yidhahdaan laakiin labadaas mawduud ay jirtaa midna ay tahay in cid saddexaad soo dhexgasa midna ay tahay laba kooxood tan tan hore marka waxay leedahay oo fawaa'id ah nabaraday dhaysaa waa laysku maaragtay haddii rabbi ku idmaayo musaalaxaynayaa waa laysku celcelinayaa waxaa la yidhahdaa maaragtay way way way way ka dalacsanaataa saabtan kale tanna waxaa la yidhaahdaa amni xaqa uga dhow yahay oo xaqi uga dhow yahay shareecadu ooinka kitaabka manhaajka ama fiqiga ka fiirinaya masaalo ay isku hayaan labadaa reer ama maal ama mood ama ama ama ku saabsan noore ku saabsan ama dhagam ama dhiig ku saabsan waxa weeyaan sheekhu markuu goynaya arrintan laftiisu ilaahay agtiisa waxay arrinku ka ahaa ma aha wuxuu goynaya waxay la tahay si sharci ilaahi ay kula tahay unbuu goynaya marka ilaahiina waxaan aaminsan tahay muctaqad ahaan u umaysan nahay inay tahay arrin xaqa ama gawdhow waa gartay waa gartay suldaan cabdisalaanow colaadda soomaalida inta badan waxay ka bilaaban jirtay ceelbiyood iyo xoolo la kala dhaca iyo argoosi hore haddase waxaad moodaa inay siyaasad gashay oo dhul iyo magaalooyin iyo laysku haystay iyo siyaasado waaweyn marka intii hadda aad dhexdhexaadintan kusoo jirtay colaadihii noocaas ku bilaaban jiray iyo kuwa hadda ma kala duwan yihiin xalkooduse ma kala duwan yahay mise waa isku mid horta aad baad u mahadsan tahay arrinka muhiimka waxa weeye colaadaha soomaalida waasaanku yidhi waa laba nooco birnimo waa arrinna colaad bulsho ah colaadana waa colaado siyaasi ah mararka qaarkoodna way iskusoo darsanayaanoo tabanku ama waa isjiirayaan waa isdhaafayaanoo maqaatic iyo meelo isku gooyaan bay leeyihiin ama intay isku darsaan bay xoogaa wada soconayaan labada labada labada asbaabood ama labada nooc colaadood oo waaweyn colaado diiniya soo kordhay hadeertan oo qofkii muslimkaa soomaaliga ahaa loo dilayo inaad aniga ii ekaato ama kadayga kuu xidhmaan mooyaane haddii kale islaam ma tihid ama islaamnimadaada anaa ka go-an qaadanayo colaadaas waa colaad hor loo soo kortay dadka qaarkood waa social bay yirahdaan dadka qaarkood maya waa politic bay yirahdaan dadka qaarkood maya gaar bay u taaganta waa colaad diineed yidhahdaan oo maaragtay maadaama dadku ay marmarsiyo uu yahay marmarsiyo lasoo marsanayo bitaaqada lasoo marsanayo islaamnimadii iyo iyo iyo sharciga ilaahay laakiin kuwii hore asbaabaha ugu badan waxay ahaayeen waa resource haddana wax asbaabaha ugu badan haddana waa waxaa la odhan karaa waa resource markay noqoto xoog socialkay noqoto haddaynu biyaha iyo baadka aan ka dhigna wixii ugu weynaayo lagu diriri jiray oo ahaayeen dadku col iyo abaar keentay bay lahaayeen oo carshinka iyo ceelka markay yimaadaan culays soo saara taasaa waxay keeni jirtay in dadku ku qabsado isku laayo laakiin shalay waxaa kaloo jiray xoolahana waa laisku leyn jiray geelaa laisku leyn jiray waxaa laisku leyn jiray xaajo inta la galay la daweyn waayey ceelka iyo cashinka ama biyaha iyo baadka waxa weeliya asbaaba ah mashaakilaad hore loo xallin waayey oo kasoo oo ah masalan qof kama u dhinto si fiican looga diisan waayo ama dad sidooda caadi shiro inka dhacay qof qofku waa ku dhintaa oo iska caadi la daweyn waayey oo la gar qaadi waayey arrimaha haweenku qeyb weyn bay ka qaadanayeen iyo guurka iyo gabdho ama ama ha la fara sameeyey ama ha la guur sameeyey ama si kale ha noqdaane waxay ka mid ahaayeen qeybaha ugu waaweyn oo keena maaragtay colaadaha ayay ka mid ahaayeen wataan sheegay iyadana waa soo sheegay xoola doonashada geela hadda waxaa kusoo kordhay waa runta siyaasad baa kusoo kordhay siyaasadda asbaabeeda khaaskaa bay leedahay iyaduna oo kasoo bilow dee annaga ladisii gumaysigu inooga tegay oo burburka dalkana keenay oo ka mid ahaa wadda dadku inaanay maaragtay haddii rabbi ku idmaayo marnaba aysan dowladdu si fiican oo boqol kiiba boqol ugu saldhigan oo qaanuunkay noo keeneen oo yacni waddanka maaragtay qaanuunka u ahaa laftiisu uu ahaa qaanuun aan dhaqankii iyo sharcigii aan masaaxo weynsiineyn keliya ahaa qaanuunka talyaaniga sida hadda ninka la yidhaahdo buuggan keliyoo lahayo aan haysano benal codkeena ninka sharaxay waxaa la yidhahdaa martin r gangalas baa la yidhahdaa marka kitaa buu leeyahay la yidhaahdo the benal code somali democratic republic la yidhaahdo buugaas wuxuu ku leeyahay warbiciisa waana buuga keliya dee sharaxayba wuxuu ku leeyahay marka horudhaca qaanuunka maxaa la yidhahdaa benal coodku waa koobi caadi oo dhammaantan soo koobiyey kii talyaaniga laakiin dee magacyada iyo waxaasaa laga taas horta qayb bay ka tahay oo waxayna noqon baa naloo keenay aynu u maamulaan garaweynay waa isku qabqabsanay waa ku dirisnay arrin waa arrin arrinka labaadna waxa weeyaan dee waad ogtihiinoo waxaan ahayn society ama mujtamac qabali ah oo badaawa siyaasiya baa inagu dhacday firaaqii dowladnimo ee ka horreeyey dowlad dowladdeena oo lixdankii wixii ka horreeyey weligin dowlad mayna noqon laakiin weligii mujtamac jiraan ahayn intii la garanay dhowr kun oo sano soomaalidu ama azaaniyiintii waktigooda ama waktigii bilaad bunti la oran jiray ama waktiga dalkan tiirlida xukumi jirtay ama sabsanaadkii dambe oo hadeertaan ahaa oo freshkaayo aduuraan kusoo gaareen ama ninka hadda intuu noo yimi waxaynu ahayn mujtamac isu saaran hab qabali isu saaran oo ninku uu yahay nin badow ah badowgana sida ibnu khalduun uu yidhi dowladnimada ma hagaajiyaan inay wax burburiyaan mooyaane dadka badowga nuq way leeyihiin nadaafad waxay leeyihiin shaksiyad geesinimay leeyihiin laakiin in la intibaado oo la qabto oo la maamulo oo cid kale iyo qaanuun u maamulo weligood dhaqankaa ma ay laha dadka badowna ninku waa faajeer waa goonideg wuxuu rabaa keliyii ceelkii cashinkii biyaha iyo baadka iyo xoolaha iyo kulli inuu la wareego hadduu gardanaya hadduu gar leeya in loo hiiliyo calaamaddaas waxay noqotay calaamad calaamadda qabka iyo inuu qofku markasta anaaniyo isla saxan yahay iyo in gacanta hadal kasoo horeeyo uusan dhimashadu sidii ay gaaloo dhan inaga qortay ninkii rijeeltiraha ay ka qortay inuu yahay nin adkaysi badan oo dagaal badan oo dagaal dhimashadii nolosha u siman tahay wixii waa soo rarnay waxaan keenay dowladnimad haddana waxaa dhacay qadaayaad cadaalad darra ah qadaayaad dictatorsiiba qadaayaad hiri yan layga daba oran arkay oo anaa kala ah asbaabo fara badan ba kursi jacaylkan iyo loolanka loo karsamayo loo karsamayo kursiga waxaasoo dhami iyo annagoo mekanismkii miniga aan ku dhaqmi jirnay oo xoogaa ina kala celin jiray isagiyo mid la dadkoo la xooga aan dowladnimadii kusoo darin marka waxaasoo dhan waxay keeneen asbaabo colaadi keenay waayo waa garta haddana iyagiiba iyagiiba iyo hanaanada siyaasadeed oo mar democracy qaadanay unitary system ah mar aan qaadanay habkaan unitary system laakiin aan aan ku dhex darnay sacuudiya socialism iyo askarnimo iyo dictatorship aan ku darnay mar fawda ahaa haddana aan soo aadnay maxaa la yidhaahdaa democracy ah maxaa la federal oo aan dhamaystira oo inaan bilaabin baanu rabin xataa inaan fulino ana isku dayin inaanu isaga laftiisa intaa hagaajino aan fulino aynaan isku dayin weli waxaasoo dhan waxay keeneen asbaabo colaadeed waa tan ugu dambaysa suldaan aad baa u mahadsan tahay dhexdhexaadintan iyo wadahadalladan iyo khilaafaadkan qabiilada iyo colaadaha markaad xalinaysaan maamulada ka jira meelaha colaaduhu ka jiraan ama kuwo gobol ha noqdo ama maamulada cusub oo hadda sanadii u dambeeyey samaysmay doorkooda muxuu yahay iyagu qayb kama qaataan miyaa xalinta colaadaha ka dhaca meelaha ay maamulaan
wallaahi way way way badan yihiin meelo fara badan oo ka taabtaa laakiin meelo si mugli uga wada qaata boqolkii shan boqol boqolkii boqol oo u garta mandatekood inuu yahay oo u ka baasi jiray culimmada iyo odayaasha iyo dadka waxgaradka sana jeclaha ah usi oo yani hawsha us garab ku siiya ama dhaqaale ama ama ama sharciyadda ama ama ama higilkooda soo garab istaaga intii la rabay ma dhama laakiin intaan ka warhayo somaliland iyo puntland way kaga roon yihiin gobolada kale way kaga royin maxaa yeele gobolada kale iyagaanba weli istaagin oo weli cagahooda ku istaagin oo dee waa waaba seshanadii ugu horreeyey yani waa curdan waa invent political invent wey waa dhalaan weli waa dharabta ku jiraan taa marka laga soo tago mararka qaarkoodna haddiiba uu conflictigu ama khilaafku ama uu yahay bulsho ka mida bulshooyinka ama beelo ka mida beelooyinka iyo dowladda isku dhacaan oo kale iyaduna marka wayba sii adag tahay oo waxay noqdaan ninkii politicianka ahaa ama siyaasiga ahaa waxaba uu noqdaa nin reer kale la dirirayo kulu noqdaa marka in uu isku daro inuu mashaakiraadka xaliyo iska adkaan kartaa mararka qaarkood waxaa kaloo jira meelaha qaarkoodkaan ku aragnay haddaanu colaaddu haddayba caasimadaha ka fogtaayo kale yaryarka caasimadaha waxaan ka waa istijada haddayba ka fogtay waxaaba dhici karta inaysan dan ka gelin sidoo kale dowladda federaak oo kale iyadu rool weyn oo iyadu kuma lahayn hadda colaadihii dhacayay inay iska inuu ka طريق مشروع صقلهم بروجكت كان ايران انترناشونال كلاس عطو حق انه صقل يعني هذا waxaan isleenahay dhaqdhaqaaq baa jiri kara oo ah dhowrkii sano lasoo dhaafay waxaa la develop gareeyey oo dowladda soomaaliya ay samaysay waxaa la yidhahda national consolation framework kaasoo ah hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo la leeyahay waa bilow fiican oo dukumeenti fiican oo u baahan in la fuliyo kelimaa in dib loogu noqdo maxaa yeele maamulkii jiray isagaa xoogaa markii loo geeyey intaan ka warhayo xoogaa uu isku ekeysiiyey oo uu isku jimeeyey waxyaalo muhiim ahaa oo ay ka mid ahayd in la in la sameeyey guddigii nabadii dib heshiisiinta iyo xaqiiqada iyo wixii dalkan dembi ka galay oo ummadda ku geystay in la keeno wixii laga geystay in la laftooda la dukunti gareeyo kadibna maxkamada la keeno xadkiis oo dhaco markaas wixii burburay oo hanti ahaa iyo qofkii soomaaliga ahaa iyo qofkii kaloo soomaaliga ahaa beelihii nabaradoodii la dhayo kalsoonidii lasoo celiyo hubkii la dhigo maxaa la yidhaahdaa cadaaladii maaragtay dadkii waxkisanayay qabaa'il waxaa jira inagoo dhan aan dembi ka gallay baa jira oo aanu boqolaal sano aynu dembi ka gelin oo intaa ku haynay ama midgaan baa tahay ama tumaal baa tahay nasabkaagu nasabkayda kale la mid maaha ama intaas midna uusan haynuu kaa fara badan yahay laakiin maaragtay maxaa layidhaha siyaalo kale aan u hiimila jiraynayn ama deegaankiisa isagoo ka fog ama ha jooga deegaankiisa laakiin si kale loo loo waxaynay waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin in dib loo fiiriyo oo la eegay u baahan yihiin haddaan rabno inaynu noqono dowlad inaynu noqono ummad nabad iyo xasiloonaan ku joogto oo muwaadinkeed muwaadin qiimo le yahay muwaadin qiimo le wuxuu ku noqon kara inuu cadaalad helo waxa ugu weyn weeye cadaalad in la helaana waxay damaana ka tahay nabad bay damaana ka tahay oo kii uu lahaa ninkii adiyaaga ahaa tag cadaalad waayo sida cawsha kala yaac haddii kale waa waa la kala yaacaya la kala tegaya haddii cadaalad iyo la waayo maaragtay dadka insaanku marka wax ku dhacan meeluu aado ku irkabo hadduu waayo waxaa dhacaya maaragtay maxasan marka waa guud ahaan saas
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho